mithaalkan baa ugu mashhuursan buu leeyaho sheekhan shahiirka ah waa ninkii faydulqadiir iyo kutubta kale mashhuurka lahaa ayaa leh cabdura'uuf ilmunaawi jamaca fiihi wuxuu ku ururiyey miatain wa itnaina sabciina xadiisan laba boqol iyo labaiyo toddobaatan xadiid yaani kitaabka horta dee waa kitaab madbuuca sallay dabcadan arkay beri aan soo gashayna waa axaadiisto mujaradoon iyo wax kale la socon oon in la taxqiiqiyo waxba lahayn taas bay ahayd ma garan karo waayo waktigaasi waqti hore ayay ahayd afariyo labaatan sanadood waqti lagaba joogo ama saddexiyo siddeetankii taqriiban xagaagiisii oo maalintan iibsaday duhurkii intii ka dambeysay jimcaheeda ilaa maqribkii aan aqriyay kitaabkan ku dhameeyey waa gelinkaas bal waxa weeye laakiin ma garan karo dabacaad dambe in la madbaceeyey in cidi ka shaqaysay oo la taxqiijiyey markaa kitaabka oo axaadiista oo mujarad ahayd oo la madbaceeyey ayay ahayd buntaas oon taxaqiiqiyo waxba lahayn saa daraaddeed waxbaa kalaam laga hadliyo waxyaalahaasi lama socon dabcada horta anugu aan arkay berigaasa almarfuucu tacriifu marfuuci tacriifuhu tacriifkiisii luqatan xagga luqada ismu mafcuulin ismu mafcuul weeye almarfuuc min ficli rafaca didi wadaca lafdigan waa ismu mafcuul horta buul ficilkiisan uu ka soo jeedaana waa ficilka rafaca uu kor yeelay wixii waana rafaca dee ficilkii ay isqaabilayeen ama ay isu cagsiga ahaayeen wadaca oo wadacana waa dhigay weeye rafacana waa kor yeelay bal markaa marfuucna markaa waa xadiidkii la kor yeelay kaanahu kaanahu wuxuu wadaana bal calaaqada ka dhaxaysa macnahan luqadan hayno iyo macnaha istilaaxee inoo soo socda ayuu inoo yar muujinayaa taas buu ishaarayaa oo wuxuu ihi kaanahu waaba isagoo sumiy xadiidka inoo soo socda ee tacriifkiisa istilaaxaan aan arki doono sumiya lagu magacaabay bidaalika magacan ah marfuuc ee macnihiisa luqana kaa yahay kii la kor yeelay binisbatihi liajli nisbatihi nisbadiisan loo nisbeeyey daraaddeed ilaa saaxibi almaqaami arafiic maqaamka sare saaxibkii lahaa waa nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wa huwa anabiyu sala allahu calayhi wasalam waa rasuulka ilaahay istilaaxan xagga istilaaxa ma udiifa wixii la idaafeeye weeye ila anabiyi nebiga loo idaafeeyo sala allahu calayhi wasalam kollay axaadiistan dee la aqriyaiyo umuurahaas bal cilmigeedii iyo camalfalkeeda dee intaan la gaadhinba faa'iidada weyne kuba sugan waxa weeyaan waa kasratu salaati cala anabiyi sala allahu calayh wasalam oo dee ay tahay taasna ruuxu inaanu yar riwaaye ahaan aanu uga jeedin iyo taase markuu kuba dhawaaqayo si ay ajri iyo sabaab uguba noqoto u qasto rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in kuba salleeyo qolada oramadoo kale iyagoo xadiidtooda markay aqriyayaan marka kelimadan soo marta majliska o dhan ba iyagu kolley way sare u yar qaadaan ama ka wada dhawaaqa adigu adigu waxay u qastaan malaa dee walow saruqaadkaasi ama imika leysa shay-an muxabid waxay u qastaan waa salli rasuulka ilaahay kuwa salleeyaan ma udiifa ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam min qowlin aw qowl ah aw ficilin ficila aw taqriirin aw sifa isagaa inoo sii sharxi doona oo wixii rasuulka ilaahay loo tiiriyo loo isnaadiyo ee adigu looti ayaa marfuuc la yidhaahaa sharxu tacriif bal tacriifkan caddayntiisii si sharxiisii ay huwa xadiidka marfuuc la odhanayaa maa kii weeye nusiba la nisbeeyo aw maa weeyeen xadiid usnida la tiiriyey ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay loo tiiriyey sawaaun kaana haba ahaada haada kaas oo sawaaun waxa siman kaana ahaaya haada kaa la tiiriyey haada almudaafu mee kan la nisbeeyey la idaafeeyo la tiiriyey rasuulka ilaahi loo tiiriyey qowlan qowl ha ahaado lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay u sugnaaday aw ficlan ficil ha ahaado uu leeyahay aw taqriiran ama taqriir isagaana taqriirka inoo sheegi doona adigu dee misaal aan adigu ama waxyaaluhu inoo siir caddayn waa wixii rasuulka ilaahi agtiisa laguma sameeyey ama cahdigiisii inta la sameeyey uu ka war heleenu inkirin waa sugid uu dadkii ku sugay waxa ay yidhaaheen ama waxa ay sameeyeen uu ku sugay oonu ku inkirin dee waxaasi markaa waa wax mashruuca uun wax qadaa dadka kuma sugayo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddaba balkaas haba ahaadeen aw sifatan ama tilmaanba ha noqdo uu rasuulka ilaahay leeyahay oo sida dee kutubtan shamaa'ilka ee rasuulka ilaahay shamaaishiisii ka hadasha ka hadasha sifaadkii rasuulka ee daahirka ahaa ka hadasha sifaadkii rasuulka ee baadinka ahaa waa axaadiis marfuuca hadal uu leeyahay ma aha ficil uu leeyahay ma aha taqriir uu dad intay waxay sameeyeen ama ay yidhaaheen uu ku sugay taas ma aha laakiin daatadiisii ayay ku tacalluqsan tahay sidii u ekaa iyo sidii khuluqiisii ama khalqigiisii ahaa taas weyata sifada ay uga jeedaan oo sifadii oo dee intii way ka wada baxsantahy waa baabkii ugu dambeeyey raxiiqa sifaadkii rasuulkan kuba soo arkaynay tirmidiya amtaashii kutubta shamaa'ilka ama kutubtan kale axaadiistaaba dee abwaabta rasuulka ilaahay ay kagaba hadlaane markaas kaana rasuul axsan اnnaasi khalqan ama axsanahum khuluqan iyo umuurahan aw sifatan wasawaan waxa siman kaana ahaaya almudiifu kan tiirinaya huwa asaxaabiya saxaabigii ayaa kan rasuulka ilaahay u tiirinayaa qowlkan ama ficilkan ama taqriirkan ama wasfigan saxaabigii ahaaya aw man duunahu ama ciddii ka sokaysay saxaabi ahaaya mutasilan mid xidhiidhsan kaana ahaaya alisnaadi isnaadkii aw munqadican mid kala go-an ahaaya fayadkulu markaa waxaa soo gelaya marka dee cibaarada dee umuurta aan eegno inay tahay wax rasuulka ilaahay loo tiiriyey uun ama saxaabi ha u tiiriyo ha u nisbiciyo ama ruuxaan saxaabi ahayn oo ka sokeeyey sanadkaasi mid xidhiidhay ha noqdo ama sanad munqadica haba ahaadee marka dee imanka tacriifkaa shaamilkaa la qaato fayadkulu waxaa soo geli fi lmarfuuci lafdigan marfuuc maxaa soo gelaya almawsuulu kii sanadkiisu xidhiidhsanaa waalmursalu mursalkaynu soo marnay saxaabigiisuba aanu joogin ama taabici kor yeelay waalmuttasilu markaa mawsuulka waa mursal wixii qaabilayay waalmuttasilu kii sanadka xidhiidho adigu waa xaggan kale ee inqidaacii kiika munqadic qaabilayo muttasilkana u wadaa mutasil oo kii ujeedadu sanadkiisa cidi aanay kaba dhicin walmunqadicu kii sanadkiisa cid hadda qabla saxaabi ay ka dhacday inay kii saxaabigu markuu dhacay ama man bacda taabiciyi waa kaa lafdiga hore mursal buu inooguma jiraay intoo dhammiba kol haddii wuxun baad eegaysaa halkan de hadalkan ama ficilkan yaale kol haddii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu leeyahay marfuucun baad odhan adigoon sanadka eegin itisaalka iyo itisaal la-aan iyo ciddan hadalkan u tiirinaysa ama ficilkan rasuulka ilaahi u tiirinaysa ama wixii adee lamidaba idan kaamilka aanad ictibaarinba hada huwa almashhuuru fii xaqiiqati saa imankaan ku sharaxnay tacriifku sida dee la yaqaano ee mashhuurka kuwa xaqiiqada tacriifka marka mee marfuuca lagaba hadlayo weeye wahunaaka meesha waxaa jira aqwaalun aqwaal ukhraa kale fii xaqiiqati wa tacriifka barhkood ee marfuuca ay kaba dhigeen kaa isagu sanadkiisu xidhiidhay inay kuba koobaan bal markaase laakiin kan baa cinda ahli اlcilmi mashhuur ku ah anwaacuhu qaybihiisii yatabayanu waxaa cad min atacriifi tacriifka inooga cad ana anwaaca marfuuci oo tacriifkii waxaa inooga muuqanaya oo dee inooga soo baxaya marfuuca qaybihiisu arbacatun afar inay tahay wahiya almarfuucu اlqowliyu almarfuucu اlficliyu almarfuucu اtaqriiriyu almarfuucu alwasfiyu waana intii uu yidhi marka horeba min qowlin aw ficlin aw taqriirin aw sifatin waa tii tacriifka inoogaba jirtay markaa afartaas qaybood ayuu noqon weliba haddii lasii kala qaadana dee bal khaasatan qaybaha oroo kale mid isagu sariixa iyo mid xukmiya ayaaba loo sii kala qaadaayo dee lixyaba inoo soo baxaya ama wax ka badanba xagga ka xukmiga mowquufkuu ku keeni doonaa markaasi amhilatun mihaal marfuuci alqowliyi marfuuca qowliga misaalkiisu an yaquula saxaabiyu saxaabiyu inuu yidhaah weya ow hayru ama ruuxaan saxaabi ahayn waayo itisaal lama shardeeyo halkan qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kada saa inuu yidhaah wey mihaalu lmarfuuci alficliyi marfuuca ficliga misaalkiina an yaquula saxaabiyu aw hayruhu facala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama kada mihaalu lmarfuuci taqriiriya marfuuca taqriiriga misaalkiina imanka halkan waa misale ahaan waa dee saa wixii qowlkii waa inuu qowl noqdo ama ficil noqdo una waayo imanka qowl gooni u jeedaa ma jirto dee misaalkiina waa cadiya markaasoo agaag baynu inoogu caddahay mihaalu marfuuci taqriiriya in yaquula saxaabiya aw hayru fucila bixadrati nabiyi sala allahu calayh wasalam kada rasuulka ilaahay agtiisii iyo joogitaankii waxa lagu sameeyey waxaa walaa yarwi aanu warinoo saxaabiga saa yidhi inkaarahu ama dee ciddii kale dee tidhi inkaarow inkaarkii uu rasuulka ilaahay inkiray lidaalika alficli in hadduu inkiro markaa taqriir maaha waa kan muu suginba madayna waa kan inkiro kaasi waa waxaan sawaab ahayn ee waa ka aamusay waasaa dee xadiidkii ah ukila dabbu calaa maa'idati rasuuliillah rasuulka ilaahay maa'idadiisii ayaa lagu cunayba dabbi iyo masalo waley laguba cunay rasuulka ilaahay waa arkaya markaa la cunaye bal dee xadiisyaba jira inuu sheegay inaanu xaaraam ahayn laakiin naftiisuuna ay kari la-dahay inuu cuno naftiisa ay diidayso bal markaa taas baa iyaduna taqriirkii uu yahay xadrada uun in dhow ama rasuulka ilaahay joogidiisa wixii lagu sameeye maaha ee waqtigiisii haddii waxaa la sameeyo oo uu ka war helo wax ka qarsoon aanay ahayn oonu inkirin waa la mid un oo hadduu maqlo meel kale lagu sameeyana oonu inkirinna waa la xukumun misaal marfuuc lwasfiyi an yaquula asaxaabiyu aw gayruhu kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam axsana annaasi khuluqaa waa xadiis macruufee taasba weeye oo dad oo dhanka ugu dabeeca fiican baa eeg tani waa wasfun eeg hadal rasuulku yidhi maaha eeg ficil uu sameeyey maaha ee wax agtiisa lagu sameeyo taqriirkii maaha ee laakiin tilmaantiisiibuu ka hadlayaa xadiidku sifadiisiibuu ka hadlayaa markaa waa marfuuc inkastoo mid qowl iyo ficil iyo taqriir toona ahayn bal marfuucu kaaba weeye oo dee kol haddii aan itisaal loo shardi yahayn mawsuulkii iyo mursalkii wuu soo geli mutasil iyo munqadicba kol haddii rasuulka ilaahay loo tiirinayo uu ku rumoobayo taas waxaa aan dee inooga caddaanaysa lafdigan marfuuc wax derajo oon ka qaadana ama martabo xadiidku leeyahay ma jirto kama qaadana kol haddii rasuulka ilaahayba uu gaadhsayo inuu dee xadiis maqbuula yahay xujo a yahay waayo lamaba shardiin itisaalu sanad looma shardiin waktigeennan haddaan idhaahna rasuulka ilaahi baa saa yidhi waa suurtagaloo marfuucun baa la odhanayaa marka haddii dee shuruuddii qabuulkii hore laga helo oo sanadkiisu intuu xidhiidhay dadkan uu ku xidhiidhan dad cadaaliya dabdi u sugnaatay uu yahay markaa cillo kale ama shuduud aan laga helin dee waa la aqbali haddii uu sanoo kale dee markaa aan sanadkiiba aanu xidhiidhin oo cid aanta saxaabi ahayn ay leedahay qaala rasuulullaahi sala allahu caleyhi wasalam ama saxaabigu hadduu joogo sanadka dhexdiisa cid ay kaba maqan tahay dee marfuuc waa la odhanaya laakiin mid la aqbalo ama xujo ma noqonayo iyada waa matniga xadiidka unbaa imaka tani waa sifaatulmatni matniga sifaatkiisii ina sanadkiiyo waxyaalaha lama eeginba almawquufu mawquufkii tacriifuhu tacriifkii luqatan xagga luqada ismu mafcuulin min alwaqf waa ismu mafcuul mawquufo waxaa laga uu ka soo jeedaa masdarkan ah waqf kol sheekhu dee ficilkuu u tiirinayaa dee ishtiqaaqe ama tan kol dee masdarkii oo datananaasa lahayd min alwaqf maxay tahay kaana raawiya raawigii waaba isagoo tani waa calaaqadii macnaha istilaaxa iyo macnaha luqada kaba dhaxayse raawigii waxaabad moodaa waqafa bilxadiisi xadiidkii inuu la joogsaday cinda saxaabiyi saxaabiga agtiisa oo walam yutaabic aanu sii wadin sarda baaqi silsilati lisnaadi isnaadka silsiladiisa wixii ka harsanaa aanu sii dhammayn oo dee markuu saxaabigiin ku joojiyo saxaabigiina laga dhigo un hadalkii ama ficilkii saxaabiguna haddii uu marfuuc yahay dee qeyb isnaadkii ka miduu noqon lahaa isnaadkiibuu ku jiri lahaa silsiladii isnaadku ka harsanaaba taas waaba dee isagoo halkaas intuu la fadhiistay la joogsaday aan sii wadin isnaadka intii ka harsanayd inuu taxo istabageliyo taas waa yar munaasabo une istilaaxu waa kanoo istilaaxan xagga istilaaxa mawquufku ma udifa wixii la tiiriyo weeye ila saxaabiyi saxaabi loo tiiriyo loo nisbeeyo ee min qowlin hadal ah aw ficlin ficil ah aw taqriirin taqriir ah marfuucii haddaan fahmnay kana waan fahmaynaa un waa wax dee kii hore hadduu ahaa rasuulkii ilaahay wixii loo tiiriyey ama qowl ha noqdo ama ficil ama taqriir ama sifadii kanna maxaan odhanaynaa waa saxaabi asxaabtii rasuulka ka mida wixii hadalkiisa ama ficilkiisa bal ama taqriirkiisa taas baa la odhanayaa mowquuf oo kaa hore hadalkii rasuulka ama ficilkii ama taqriirkii ama tilmaantiisii bay ahayd kana waa hadalkii saxaabiga loo tiiriyey saxaabi ama ficilkiisii ayaa la odhanayaa mowquuf la odhanayaa ma udifa ila saxaabiyi min qowlin aw ficlin aw taqriirin sharxu tacriif tacriifkii ayuu sii yar caddaynayaa inoo sii yar kala bixinayaa ay huwa mowquufku maa nusiba wixii la nisbeeyey weeye ow isnida la tiiriyey ilaa saxaabiyin saxaabi loo nisbeeyey ama loo tiiriyey aw jamcin amase koox min asaxaabati asxaabta kaba mid ah sawaaun kaana ahaaya sawaaun waxa siman kaana ahaaya haada almansuubu kan la nisbeeyey ilayhim saxaabada loo nisbeeyey ama axadkood qowlan hadal ahaaya aw ficlan ficil ahaaya aw taqriiran ama taqriir ahaaya wa sawaaun waxa siman kaana ahaaya asanadu ilayhim sanadkaa iyaga xaggooda laguma gaadhaye loogu tiirinayo in qowlkan ama ficilkani muttasila mid xidhiidhay ahaaya oo ujeedadu dee ciddan kolma soo naqlisay ilaa saxaabigii aanay cidi kab dhicin dadkii kala naqliye ama kala maqlay aw munqadican ama mid sanadku go-an ahaaya oo sidii marfuucii aan ku soo aragnay ayaa mowquufkana sifaadka matniga yahay inna sanadka lama eegayo lama milicsanayo markaa sanadku hadduu xidhiidhana magacii kol haddii uu kalaam saxaabi ama ficilkii yahay waan haysanaayo waa mowquuf sanadkii haddaanu xidhiidhin uu munqadic yahay ama mucbar yahay ama mucallaqba noqdo oo mucallaqa suwartiisana waxaa ka mida saynu soo maray iyadoo sanadkoo dhanba la wada xadfo dee ciddii kalaamka lahayduun markaa la joojiyo imanka haddii la idhaaho qaala abuubakrin intii kalena waa la wada xadfay dee waa suuro mucallaq weeye sanadkii oo dhammina ma joogo haddana xataa suuradaas in waxa weeyaan waxaa lagu magacaabaya un magacii waan haysanayna oo markaasta marfuuc eeg in waxa weeyaan un waxaan eegeynay bal ciddan waxaan dee kalaamkan ama ficilkan loo nisbeynayaa cidda ay tahay taas baan eegeynay shardigiisu ma ahayn dee inuu xujo noqdo oo in la aqbalo ma ahayn ee kalaamkaasun baan eegeyno dee kol haddii uu kalaamkiina uu rasuulkii ilaahay loo nisbeeyey magacii waan ku idlaaqaynay marfuucnimo xataa ayaan sanadkii cidiba kaba joogin ama wuxuuna ka joogeenoo waxa kaba maqnaadeen mowqifkuna waa saas oo kaleo kol haddii kale uu yahay waa matnigii unbaa inay sifaadkiisa ay tani kaba mid tahay kalaam saxaabi ama ficilkii aan hayno ama sanadkaa xidhiidha ama yaanu xidhiidhine mowqifkaan odhanaynaayo de marka lafdigan la idlaaqayo shardigu ma aha wax la xujaysan karo oo la qaadan karo inuu yahay taas ma aha shardigu amila misaalu lmowquufi alqowliyi mowquufkii qowligaa misaalkiisu qowl raawi raawiga qowlkiisii weeye uu odhanayey qaala caliyu bnu abi aalibin radia allaahu canhu xadisu nnaasa bimaa yacrifuuna aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluh waaba kalaam cali leeyahay tan oo halkii dee marfuuca qowligaa iyo kuwa imaamuu soo naqlin ee imaka tani waa mithaal cadba oo ama dee mithaal dhan ah cali baa wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu wa ardaahu xadisu nnaasa dadka u warrama oo bimaa yacrifuuna waxay garanayaan dadka ugu warrama ujeeddadu dadkan kolbaad wuxu sheegayso wixii fahamkooda iyo idraagoodu gaadhayay ay tasawurayeen ee ay fahmayeen taa u sheega amaa wixii iyaga la arko fahamkoodii aanay wakhtigaas gaadhsiisnayn aanay hagaag u suuraysanahayn taas ee ay dhici karto inay yidhahaan waxnimalaa suurtagal maaha oo wax jira maaha iyo waxyaalahaas iyagoo hadde wixi ay jiraanba taa ka daaya oo dee waa in la eego kolba dadku qadarka iyo inta fahamkoodu gaadhsiisan yahay iyo si ay waxu fahmayaanba taas la eegoo kale wahayo axadisu nnaasa bimaa yacrifuuna aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu warasuuluhu dee marka dadku waxaanay fahmahayn oo aan fahamkoodii gaadhayn aad ugaba warantaan cidnaa meeshii iman beeni baa iman iyo waxay idhahaan waxan suurtagal maha iyo wax jiraba maaha inay islaan iyadoo wixii wax xaqa oo sawaababa au yahay haddaba dadka la socda un kolba a waxu sheegaysaan qadarkii aqoontoodi iyo fahmadooda iyo idraagoodu ahaayo taa wax sheegiinu haba noqdo taas wey xadiid ibni mascuuda isna mowquuf oo muslim kuba sugan ayaa haddee maa anta bimuxadisin qowman xadiidan laa tabluqhu cuquulum ilaa kaana lahum fitna haddaad qof uga waranto xadiis aan cuquushoodii gaadhahayn fidnaa meeshaa ka dhalata fidnu baa meeshii imanaysa waa tanuu caliilan sheegayo markaa kan eeg waa mowquuf bukhaari baa wariyo kitaabucilmi buu kuba wariyey taas kitaabuulcilmi oo saxiixiisa kaba mid ah bal markaa waa mowquuf cali buu ku taagan yahay ee bukhaari waa siduu ku wariyey waxaa la arkaa kutubta qaarkood mustakhrajaadka wariba barhkood isagoo marfuuca inay dhacday oo dee ay la socotayna in waxa weya xadisu nnaasa bimaa yacrifuuna wadacuu maa yunkiruuna iska daaya waxay inkirayaan kada aamusa oo dee taa waxba hau sheeginaban mihaalu mowquufi ficliyi mowquufkii ficligaa isna mihaalkii qowlulbukhaariyi bukhaari qowlkiisii weeye uu yidhi وأma iبن cabاasi wahuwa mتayamim وأma dad buu tukiyey iبnu cabaasin wlxaal huwa mutayamimun isagoon weysaysanee laakiin tayamumay ayuu dad kale imaam u noqday dee ruuxa mutayamimkiina imaam waa noqonaya mihaal mowqufi taqriiriyi mowqufka taqriiriga mihaalkii ka qowli bacdi taabiciina maalan tan iyadu mihaal waaqiciya maaha waaba hadday dhacdo dee waa taabiciinta bacdigood qowlkoodba facaltu kada amaama axadin asaxaaba walam yunkir calaya imanka tani maaha ee kanoo kale bukhaari buu kuba sugan yahay weliba ka dambe wuu inoo tilmaamay halkuu kuba sugan yahay ka hore bukhaari unbuu leeya lakiin kitaabucilmi oo saxiixiisa ka miduu kuba sugan yahay faisaja mihaal maaha imanka dee kitaab wuu inoogu tiirinaye waa hadday dhacdaba waa suuradii uu ku iman lahaa taqriirku saxaabada axadka midaan waxaa agtiisa kuba sameeyeyo iguma diidin marka waa in isagii taqriir ahaan looguma nisbayn karo bal taas baa horta mowquuf la yidhaha qaybihiisna waa kuwa isticmaalun aakharu lahu isticmaal kale oo mowquufka u sugnaaday yustacmal waa la isticmaalaa ismu mowquufi mowquufka magaciisa fiima ama dee magacan oo ujeedadu waa lagu idlaaqi karaa mowquuf waa la odhan karaa weeye fiima jaa wixii yimi can hayri saxaabati saxaabada keyrkeed kaba yimi laakiin muqayadan laakin jaa yimi muqayadan xaal imay laakin yustacmal waa la isticmaalayaa muqayadan xaalu yahay oo waxaa la isticmaalayaa buu leeya yustacmalu waa la isticmaalay ismulmowquufi mowquufka magaciisii ama lafdigan mowquuf fiima jaa can kayri saxaabati saxaabada keyrkeed wixii kaba yimi waa loo isticmaali karaa n waxaan soo aragnay mowquuf waxaa la yidhaha saxaabi wixii loo fiiriyo wamaa adaftahu ila alasxaabi min qowlin aw ficlin fahuwa mowquufun zukin si bayqunyadii marka waxa ay taasi ka dhigan tahay haddii kalaamkan ama ficilkan axad aan saxaabo ahayn sida taabiciintii uu leeyahay mowquuf ma odhanayno laakiin muxuu inoo sheegay waa isticmaal khaasa awqaadda qaarkeed isticmaal qaydan oo muxuu leeyahay cid aan saxaabi ahayn iyadoo kalaamkii wuxuni uu yahay ama ficilkii yahay mowquuf waan odhan karnaa see goorteen odhan karnaa laakiin muqayadan laakiin yustacmal waa la isticmaalayaa taa qadaro muqayadan xaaliya iyadoo la qayday lafdigii muqawquuf oo ujeedadu mowquuf keliya ma odhanayno ee waxaan qeyd baan raacinaynaa oo maxaana odhanaya fa yuqaalu maalan waxaa la odhan haada xadiidun kani waa xadiid waqafahu fulaanun cala zuhriyi hebel uu ku joojiyey oonu dhaafin zuhri zuhrina waa taabici kalaamkiisa keliya mowquuf ma odhanayno laakiin maxaan odhan karnaaba mowquufun cala zuhriyi waan qeydnay markaa ujeedadu halkaasaa lagu joojiyeyoo halkaa ma dhaafin zuhri buu ku taagan yahay taas waan odhan karnaa ama waqafahu fulaanun cala zuhriyi aw calaa cadaayn iyo wanaxwi dalik iyada haddii bal markaa qeydkaa la isticmaalo ama ficil ahaan aanu isticmaala sida waqafahu fulaanun calaa fulaan aan idhaahno nin taabiciintii kaba mida ama ka sokeeyaba ama aan ism mafcuul aan isticmaalo aan idhaahno mowquufun cala zuhriyi mowquufun calaa saciidin taa aan idhaahne kol haddaan qeydno waanu isticmaali karnaaye laakiin marka la idlaaqo idlaaqisa wuxuu ku dhacayaa kalaamkii ama ficilkii saxaabada ayuu ku dhacayaa istilaaxu fuqahaai khuraasaan khuraasaan beledkii la odhanayey fuqahadiisii bal istilaaxay leeyihin dee dhammaantoodnaba oday barhkoodubaa isticmaalkan lahaaye khuraasaanna kolley dhul ballaadhan buu ahaayo dhulalka islaamka kaba mida culimo aada u badan weliba xadiiskaad raggiisii intoodii badnayde waa bilaaday kaba yimaadeen qarniyadii hore ay ka yimaadeen oo wakhtigaa hore markaas kollay dal ballaadhan buu ahaa khuraasaan la odhanaye imanka se waa qaybsanyaho dee dhulkii waa kuwan dowladahan yaryar noqdaya magaalooyin waaweynna way jireenoo naysaabuur magaaladan la yidhaaho dee muslim iyo loo tiiriyo ama ayma aada u badan oon la koodi karahayn iyo haraat magaalo la yidhaaho oo kale iyo dee bal kuwaasi waxa iyo marwo oo kale iyo waxay ahaayeen magaalooyinkii khuraasaan imankana dhinaca bari ee eeraan oo waxa weeyaan naysaabuuriya halkaasay kuba taalay eeraan bay ahayd imanka ama dowladdan eeraan dhexdeeda iyo dhinaca galbeed ee afghanistan sida haraat meeshan la yidhaaho kale oo haraat iyadna waa afghanistan qarbigeeda iyo mala jamhuuriyaddan isugsataan la yidhaaho qaybo kaba midoo marwo iyo iyagu ay markaa kuba jiraan taas bay adigu bilaad intaa kaba koobnayd oo imanka inahu qaybsan ayay ahaayeen oo dee waa beled ballaadhan buu ahaa haddaba fuqahadii dhammaantoodna ma wadaaye waa rag iyaga ka mida ayaa istilaax gaara u lahaa meelahan maaha lafdigan mowquuf ee magac kaley mowquufka ku idlaaqayeen axaadiista kalena kaga soocayeen baa jirto waa kan oo wuxuu uhi yusamii way magacaabaanoo fuqahaau khuraasaan oo khuraasaan fuqahadoodu almarfuuca marfuuca khabaran wixii marfuuca khabar bay odhiidhahaan walmowquufa mowquufkana aharan ahar bay dhaana ujeedadu waa maxay maxay u kala farqiyaan ahar bay ka cabiraan mowquufka iyo taabiciinta maqaadiicdoodii ama waxyaalihii maqduuca ahaa ayay ahar yidhaahaan xadiisadii rasuulka ee marfuucaana khabar bay dhahaanoo iyada laftiga ahar waxay ku idlaaqaan mowquufkan aan hayno marka istilaaxooda taas ba ay tahay ama almuxadisuuna muxadisiintii fa yusamuuna kula daalika kaa dhammaantii khabarkii marfuuca ahaa iyo mowquufkaba waxay ku magacaabaan aharan ahar way odhanayaan oo macnaha xadiidkii marfuuca ahar waa yahay mowquufkiina ahar waa yahay maqduucina ahar waaba yahay washaharuu shumuula haadayni alahar liannahu ma'khuudun waxa laga soo qaatay lafdigan ahar min ahartu shay-a shaygii ayaa naqliyey wariyey ay rawaytu dee mid kastaana waa wax la warinayo oo xaggaa marka la eego luqa ahaan mid kastaba ahar waa la odhanayaa adugu waa istilaax ay dee barhkood kuba socdeen walow dee awqaadda qaarkeed culimmadu iyagoona iyagaba ahayn kolkol ay iskaga socdaan tan oo ay kuba tagaan say u kala farqiyaan oo horta dee lafdiga ahar imaka sharxu macaani laahaarta uu leeyahay daxaawi oo kale axaadiid marfuuca weeye oo waa ka ahar buu isticmaal tahdiibul aahaarta uu leeyahay ibnu jariir oo kale iyadna waxa asara horta axaadiistii marfuuc ahayd walow dee markuu xadiidkaa ka hadlayo waxyaalihii uu kulansaday iyo ciddii ku kala tagtay kitaabkiisa dee aada isa dee marka la eego siuu habku u diyaariyey habkaasi ma taam yeelin oo aada u cajiib yahay ama waad sarreeyo ee cid dabaditaam yeeshaba la waayey haddaba taas waa soo arooriyey aqwaashii saxaaba iyo taabiciinta laakiin axaadiista marfuuca waa sare kitaabka tahdiib ulaahaarna waa la yidhaah bal markaa waa mido horta atar waa taas laakiin awqaadda qaarkeed bay isagaba baahdaan tafriqo xaafid ibnu xajar oo kale raximahu allahu tacaala kitaabkiisa fatxulbaari marka uu baab dhammeeyo baabna abwaabtan yareen maahe kitaab oo kale uu axaadiistii dhammeeyo ayaa wuxuu sameeya inuu bal dib axaadiistii uu u laamowde uu soo usoo khulaaseeyo oo uu tiri ahaan oo wuxuu odhanayaaba kitaabkan axaadiistiisu intaasba weeye boqol iyo xoogaa waaba isagoo yidhi markaasuu sheegayaa wixii mukarar ahaa ee soo noqnoqday halkan ama abwaab kale iyo wixii isagu khaalis ahaa buu sheegaya wuxuu sheegaa haddana bukhaari muslim wixii uu la wadaagsaday oo wixii ay isku waafaqeen hadduu aada ugaba tatabuco fatulbaari waa wuxuu ka soo saari karayo bal markaasuu haddana muxuu raacayaa markuu taa dhameeyo waa ama ahaarulbaab baabka imaya ama kitaabka ahaartiisii oo intaasoo ahar baa ku soo arooray marka muxuu ujeedaa axaadiistii waa kan kaba hadlay marfuuceedii uu kaba hadlaye hadalladan ama saxaaba ay leeyihiin ama cid kale oon saxaabo ahayd ama afcaashoodba ee bukhaari uu abwaabaha darawyadooda iyo kuba soo arooriyo taas buu sheegayaa uu leeyahay aahaar kaba cabiraya waana istilaaxan ama isticmaalkan weeye dee kollayna tafriqa ayuu taa u isticmaalay isagoo isaguba aan qowlkaa dee inuu aharka ku kooban yahay taabiciinta iyo ama saxaabada aqwaashooda taa qowlkiisa aanu ahayn laakiin haddana waa bal isticmaal ahaan waa isagoo tan isticmaalay si uu labadoodii u kala soco waa fulfabaari baan sheegaya furuucun tatacallaqu bilmarfuuci xukman waa furuuc iyada ku tacalluqaysa xadiidkii marfuuca ahaa xukman xukum ahaan u marfuuca ahaa ujeedadu balkaa waa tii aan lahayn mid sariixa iyo mid xukmi ayuu kala noqon tii sariixaydu waaba taa misaaladiisii aan soo aragnay ee bal xadiid laftigiisu waa mowquuf laakiin xagga macnaha ama xagga xukumka marfuuc buu kaba yahay haddaba bal masaa'il iyo furuuctaa ku tacalluqaysu mabxadkeedii kan yahay hunaaka meeshaa waxaa ah oo jira suwarun suurooyin min almowquufi mowquufkii kaba mida fii alfaadiha xagga alfaadeediiyo ashkaaliha shakli wa shakliha shakligeeda laftigeedan iyo shakligan ama suuradan ay ku timi waa mowquuf laakin almudaqiqa ruuxa muta'amilkaa weeye aada ugu fiirsanaya fii xaqiiqatiha xaqiiqadeeda ee taa tadqiiqinaya u fiirsanaya yaraa wuxuu arkayaa annahaa alfaadahaas ama suurooyinkaasi bimacna alxadiidi almarfuuci xadiidkii marfuuca inay macnihii leedahay lafdigi maaha lafdi marfuuc laakiin markuu u fiirsado wuxuu garanayaa xadiid marfuuca macnihii inay leedahay lidaasaa daraaddeed ayay adlaqa idlaaqeen calayhaa suwartaa korkeeda alculamaau culimmadu ismaalmarfuuci xukman kii xukum ahaan maaha lafdi ahaane laakiin waa macno ahaan iyo xukum ahaan marfuuca ku ahaa ayay magaciisa ku idlaaqeen oo waa maxay ay annahaa tansuurooyinkaasi min almawquufi lafdan wixii lafdi ahaan mawquufka ku ahaayee ku taagnaa xagga lafdi ahaan markan eegno mawquufkaabay kaba mid tahay almarfuucu xukman macno ahaan markan eegno iyo xukum ahaan markan eegnana axaadiistii marfuucayd laba mid ee oo marfuuca wa min hadihi suwari suurooyinkaa waxaa kaga mida an yaquula saxaabiyu saxaabiy inuu yidhaaho aladii saxaabigaasoo lam yucraf aan lagu aqoon bilakdi can ahlilkitaabi dadka ahlu kitaabkaa inuu wax ka wariyo ka qaato aan lagu aqoonin uu maxay yidhaha qowlan hadal laa majaala majaal aanu ugu sugnaanin iyo wareeg iyo madkhalba aanu ugu sugnaanin lilijtihaadi fiihi wey ijtihaad aan majaal ugu sugnaanin fiihi qowl waxaa iyo waxaanuu kuba hadlay fiigiisa oo macnaa hadal buu ku hadlayaa nin saxaabiya kutubtii horena nin wax ka qaatay oo yaqaanay oo la yidhaaho waa khabar israa'iiliya waxan oo xaggaasu kaba ogaaday ma jirto ma ahaanin aan ijtihaad madkhal ku lahayn ujeeddadu ijtihaad aan ku iman karin waxaan ijtihaad lagu ogaan karin oon lagu fahmi karin oon lagu gaari karin in cidi kuu sheegto u mooye ayuu saxaabiga ku hadlay rasuulka ilaahina uma tiirin walaa lahu aanu waxaasna ugu sugnaanin tacalluqun tacalluq oo calaaqa aan la lahayn bibayaani lugatin luqa caddaynteed aw sharxi qariibin ama lafdi qariiba sharxi oo macnaa waxani ijtihaad wax lagu ogaan kara maaha in dee tawqiif jira mooyaane waxa dee luqo la yidhaah luqadiisiibuu ku garanayaa oo waxaan tafsiirkiisani waa tafsiir luqo lafdi qariibuu oo cid kale uu kaba ogaaday dee ciday kaba qaadan jireen umuuraha cilmigeedna waa rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka xaggaasaa marfuucu ka noqonaya maxaaba haddaba kuwa ka mida waa umuuro dhowre milo mil baari an milu اlkhbaari can اlumuur اlmaadiya waaba waramidii uu kaba waramayo umuuro horoo tegay ka badi khalqi khalqiga abuurkiisiiba weeye aw ikhbaari waramid uu kaba waramay can ilumuuri umuuro alaatiyati iman doona kalmalaaxim waa dagaalada dee adadag ee kolley qubayla qiyaama saaciya waqtiyadaa dambe dadka muslimiin iyo gaalaba dhex mari doona malaaximta iyo alfitani fitnooyin iyo wa axwaali yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamaha xaalooyinkoodaba kababa wey oo muxuu yahay haddii saxaabigii arrin horoo tegay uu kaba waramo sida abuurka bilowgiisa iyo waxyaalihii hore horeeyey waxaa horena haddaan cid kuu sheegtay jirin iyo meel aad kaba qaatay waxaad garasho iyo fahmi iyo dadaal ku ogaan karta ma aha kutubtii horena maba yaqaano waxaa laga dhigayaa waxaa inuu rasuulka ilaahay xaggiisa cilmi ugaba haysto xaggaa uu ka soo gaadhay markaa xagga xukumka waxaa laga dhigay marfuuc maxaa la mid ah hadduu waxyaalaha soo socda ee iman doona dee taasna garasho laguma og waxaa qayba ilaahunbaaba og waxaa mustaqbalka iman doona cidima oga wixii laga ogyeyna waa wixii dee waxi iyadoo dee uu ahaa sababtii laynoogaba warramayna waxaya waxaasi imanayaan taas baan ku ogaanoon ku rumaysanay haddaba isagoona ruuxu u tiirin rasuulkii ilaahay hadduu umuuro saasaa imanayo wax saasaa dhici doono wax saasaa dhici doono uu yidhaaho kutubtii hore nin yaqaanay oo la yidhaaho loo tiiriyo bal waxaan uu kaba warramayo dee wuxuu meelaha kutubtii hore kuba arkayna aanay ahayn iyada taasna ina ijtihaad laguma ogaan karee waxay noqonaysaa xaggii xukumka marfuuc wax ku ah oo lafdigu mawquuf haba ahaado rasuulka ilaahay baa yidhi yaan la odhaninbe marfuuc baa lagaba dhigaya maxaa kaloo kaba mid a awil ikhbaari warramid camaa yaxsulu wuxuu xasilayo ficlihii samayntiisa hawaabun maqsuusun hawaab gaara aw ciqaabun ciqaab maqsuusun maqsuusa ka qowlihii qowlkiisiiba weeye uu odhanaya man facala kada falahu ajru kada ninka waxaa sameeya ajriga caynkaasuu leeyahy oo iyadna maxaa kaloo ka mida waxyaalaha la siinayo xukun marfuuc la siinayo hadduu nin saxaabi camal acmaasha ka mida uu sheego ajri gaaroo mucayana in laga helayo ama macsiya macaasida kaba mida ciqaab gaara in layskuba ciqaabayo uu sheego iyada taasna wax ijtihaad lagu ogaan kara maaha xagga xukumka marfuuc baa lagaba dhigaya de laakiin cibaarada u fiirso wuxuu ihi bificlihi hawaabun maqsuus aw ciqaabun maqsuus muxuu taa kaga ixtiraasayaa hadduu wuxuani daaco yahay dee kolley waan ognahay rabbi inuu ruuxa ka ajir siinayo hadduu ilaah daraaddii wixii ula yimi ajrigii ma xadidi karno waxaasaa la siinayaa ma odhanayno laakiin waxaan inuu hawaab leeyo waan garanaynaa taasi markaa uma aha wax u baahan tawqiif nusuusta shareecada kale iyo daaco kastaaba in aanu ruuxu dee ninkii khayr yar sameeyo faman yacmal mithaala daratin khayran yara ninku hadduu khayr sameeyo inuu helayo ajrigiisii waan garanaynaa marka taasi iyadu maaha wax la yidhaaho ijtihaad laguma ogaan karo hadduu wuxuu macsiyo yahayna dee ciqaabi inay ka dhalanaysa haddaan ruuxii aanu ka toobad keenin ama ilaahay aanu si kale kaga dhaafin taa waa waxaan garanayna ciqaab inay ka imanayso taa looma jeedo ee waxa weeyaan waa taxdiid sawaabkii la xadiday ama ciqaabtii la xadiday oo la yidhaaho camalka caynkaasa sawaab intaa leeg baa laga helaya amase macsiyadan caynkana nooca ciqaabtaas caynkaas ayaa lagu ciqaabaya dee taas iyada markay taxdiid noqoto waxaan ijtihaad ku ogaan karna maaha waa waxaan u baahanayo inay cidi inoo caddayso shareecadii aan kaba hayno ama dee qowl macsuum ayaan taa ku ogaan karnaa haddaba saxaabigii hadduu xadido hawaab ama uu xadido ciqaab camal acmaasha ka mida laga helayo ijtihaad kuma iman karto taasna xaggii xukumka marfuuc baa lagaba dhigi marka laakiin maaha inuu yidhaho waxani waa daaco ajri ilaah baa kaa ajri siin taa waa lawada garanaya nin kastaaba waa odhan karaa taas kol hadduu wuxuu daaco yahay waxaan haddii aad ka toobadkeeni wada ma addayn wada war ciqaab baa ka dhalan bal ruuxii mucayanka iyo inaan ciqaabtii uba xukuminbe ciqaab baa ka dhalanaysa la ydhaah taasna iyadna waa wax layska wada garanayo ruux kastaaba wixii dee dembi ah in dhib uu leeyahay ciqaab ay ka imanaysa aan garanaya laakiin waa in la xadido oo la ydhaha ciqaabta caynkaasa ama sawaabka caynkaasa taas weeye tan xagga xukumka marfuuc kaba noqon aw yafcala umuurtaasi bal aqwaal bay ahayd aw yafcala uu sameeya saxaabiyu saxaabigii maa wax uu sameeyo oo uu isagu ku dhaqaaquu falo laa majaala majaal iyo wareeg ama madkhal baa aanu lilijtihaadi ijtihaad aanu ugu sugnaanin fiih waa tii hore qowl bayd hadalla uu ku hadlayay ahayd tanna waa ficilkii ficil buu ku dhaqaaqayaa samaynayaa ficilkaa markaan eegno dee ruuxu haddaan la odhan ficilkaasi waa ficil jaa-is oo waa la samayn karaa wuxuu garashadiisa iyo ijtihaadkiisa ama aqoontiisa ku gaari karaba maha ku ogaan karo marka caynkaasa ee ficil aan ijtihaad madkhal aanu ku lahayn oo ruuxu diraaggii aqoontii iyo ijtihaadkii aanu ku ogaan karin ficilkaas inuu dee saa loo sameeyo kayfiyadaa loo sameeyo hadduu sameeyo taasna waxaa lagu xambaarayaa meeshii inuu cilmi jiro rasuulka ilaahay xaggii ka soo gaadhay oo taa ugu camal falay markaa xaggaasaa marfuuc lagaba dhigo xukman oo muxuu yidhi ka salaati caliyin radia allaahu canhu salaatalkusufi waaba cali salaadiisii salaadii dee yaxmadoobaadka macad cidmadoobaadka uu tukaday fii kulli ragcatin ragcad kastaba akhara wax ka badan min rukuucayni laba rukuucood horta dee salaada kusuufka oo kale kayfiyadeeda axaadiidtii saxiixayd bay nooguba sugnayd kayfiyadeeda ruwaaddu ay dee wariyeen ee aada u badan ee dee kollay tan meesha ugu horeysana waa inay ragcad kas laba ragcadoodba ay tahay ragcaddiina laba rukuucood leedahay laakiin cali maxaa ka sugan laba rukuucood wax ka badan ujeeddadu saddex rukuucood eeg dee way inoogu sugantahay kutubtii ama in kaba badan inuu tukaday salaad saddex rukuucood macnaheedu waxa weeye halkay dee tan kale iminka inoogu sugan ee dee culimmadu ay horreysiiyeen ay kuba sugnayd markuu rasuulku qiraa'adii aqriyey ayuu rukuucay rukuucdii dabadeed buu qiraa'o kale ku laabmay haddana uu rukuucay tan uu sheegaya cali waa isagoo qiraa'adii markuu aqriyey rukuucay qiraa'o labaad ku laabmay haddana wuu rukuucay intaasi waa intii axaadiidta kaleedee saabitadaba inoogu sugnayd rukuucdii kale halkay ictidaal iyo sujuudi raacaysay ayaanu raacina qiraa'o labaad saddexaad buu ku laabmay haddana qiraa'o saddexaad markaasaa maxaa dhacday haddana rukuuc kale rukuucay markaa ragcaddii maxay yeelatay saddex rukuucood ama kolkol dee afar iyaba riwaayaadke rukuucoodoo intaa kolba qiraa'adiiyo rukuuc buu ku celcelinaya iyadoo sujuudi weli aan la sujuudin marka ficilka caynkaas oo kale waa kayfiye iyo shakli dee kaba baxsan shakliyadii salaada aynu kuba tukan jirnay ruuxuna inuu ikhtiracdu idha mee sidaan samaynaya uu idhaa ijtihaadkayga dee suurtagal maaha markaa waa inay meeshii tawqiif jiro taasi aw yukhbira uu waramo asaxaabiyu saxaabigii annahum yow kaanuu inay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahaa aw yafcaluuna kuwa sameeya kada aw laa yarawna ba'san bi kada oo waxaa kaloo iyadna ka mid a waxyaalihii xukman marfuuca ahaa hadduu saxaabigii inuu yidhaha sidaasaanu yeeli jirnay odhan jirnay sidaasaanu samayn jirnay waxaa dhib umaanaan arki jirin laakiin uu inoo kala qaadaya kala qaad tafsiil bay leedahay alif fain adaafahu ama waaxidba fain adaafahu hadduu u tiiriyo ilaa zamani nabiyi sala allahu calayh wasalam oo uu yidhaaho kuna naqulu kada calى cahdi rasuuli اllahi ama nafcalu kada calى cahdi rasuuli illahi fasaxiixu qowlka صaxiixii waxa weeyaanw marfuucun dee meeshii waxaa jirta wixii rasuulka ilahi waqtigiisii lagu sameeyey waxaa daahira rasuulku waa ka war helay waayo iyaguna waxyaalaha ay sameeyeen had iyo goor kol hadduu rasuulku ag joogo waxa weeyaan way weydiin jireen gees kalena waxyi baaba soo dhegi jiray qur-aankii oo wax aan jirin aan toosnayn hadday samaynayaan qur-aankan kuba daayeenna waqti waxay soo degayeen marka meeshii taqriir baa jiraya taqriirkii rasuulkaa jiraya oo waqtigaa iyada taasi waa marfuucun dee taas xukmi ahaan ka qowli jaabirin kunaa naczilu calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam macnaa dumarka ayaan cazli kuba samaynay waati aan bukhaari dee aan ku soo arnay kitaabkii buluuqaba waana xadiidka saxiixayn dee kuba sugan casrigaa laba iman jireen waana usluub asaaliibtii ay bal markay isleeyihin haweeneedu miyaanay uuraysan ay laba iman jireen muxuu yihi calaa cahdi rasuulillahi buu yihi waa marfuuckaasi wain lam yudif haddaanu u tiirin ilaa zamanihi zamankiisii aanu u tiirin fahuwa mawquufun mawquuf weeye cinda aljumhuuri walow dee bacd alculamaa marfuuc kaba dhiga ay jiraan ka qowli jaabirin kunaa waxaanu ahay idaa sacidnaa walow axaadiid kaleo dee marfuucoo macnahan aan helayno idaa sacidnaa markanu meel sare u baxno buur oo kale taag adigu meel oon kabarna waqtiyada ay socotada yihiin weeye safarka yiin allaahu akbar cadamada ilaahay bay xusuusan jireen ilaahay inaynu wax kasta ka weeyey bay caddayn jireenoo waanu takbiiran jirnay waidaa nasalnaa markaan dhaadhacnana eenu meel godan ku dhaadhacnana sadooxyada iyo meelaha adigu godan aan ku dhaadhacnana sabbaxnaa safarkooda waanu tasbiixsan jirnay oo subxaana allah ayaan ayaanu odhan jirnay taas buu yihi laakiin iminka halkan umuu tiirin cahdigii rasuulka intooda badan suuradan oo kale mawquuf bay ka dhigaan walow barhkood musnad ay kaba dhigaan aw yaquula saxaabiyu amase saxaabigu inuu yidhaha weli umuuriba inoo socdee umirnaa bikada aw nuhina can kada saxaabi hadduu taa yidhaaho dee aamirkooda ama naahigooda waa rasuulka un cid kale oo umuurahan shareecada amraysa ama naahiyaysa may jirin aw min sunnati kada ama uu yidhaha min sunnati kadana dee dariiqadii sunnihii rasuulka lagu xambaarayaa sunno kale ma ah wadalika mitlu qowli bacdi asaxaabati wa anase umira bilaalu bilaal waxaa la amray an yashfaca alaadaana dee yaa amray oo rasuulkii ilaahay ayaa amray inuu aadaanka shafci shafci ka yeelo laba laba iyo wax isku dee buuxa wayutira liqaamata iqaamaduna halhal ka yeelo dee waxaan lafdiga iqaamadaya ahayn wa ka qowli ummi cadiyata umu cadiya qowlkeed muhiina waana laga nahiyey can itibaaci ljanaa'isi dee rasuulkunbaa kaba nahiyey janaa'is haddaan dumar nahay inaan raacno walow walam yuczam calayna nalaguma adkayno sida waxyaalaha kale maniyaadkee taxriimkoodu ay adag tahay naloogu adkeeyey dee taas nalooguma adkayn ee dee nahigaa litansiiha markaa wa ka qowli abi qilaabata can anasin waana xadiidkiisa dee waan soo marnay buluuqa inta nikaax ku jirne min asunnati sunnaha waxaa ka mid a idaa tasawaja ninku hadduu guursado albikra gabadh bikra ah cala hayibi mid hore dee usiiqa adigu waa zawjo hore u lahaa dee kol haddii tii hayibaabay tahay inuu qabee horee aqaama cindaha sabcan toddoba cisho ayuu agteeda inta arooska oo aroosbax ayuu iskaga joogayaa waxbana markaa laguma laha inuu dumarka warwareego ee toddobada cishaba iyadu ku khaas yeelaya mina sunnati buu kaba cabiray kolley waxyaalaha kuwa dee alfaadahaasoo dhami waa alfaado marfuucin xukman aw yaquul ama uu yidhaha raawi fi lxadiidi xadiidka markuu uu dhexdiisa uu kuba yidhaa ama hortii cinda dikri saxaabiyi saxaabiga markuu xusaya uu sheegay agtii bacd hadihi اkalimaat اlarbac kalimaadkan afarta ee noo soo socdo mid kamida wahiya yarfacuhu aw yanmiihi aw yabluqu bihi aw riwaayata intuba صaxiixa way dhaceen macno waa maxay sanadkii baa la aqriyaya xadaثana fulan can fulan can fulan صaxaabigii baa la soo gaadhay can abi hurayrata ba iyadoo le halkii haddaba la odhan lahaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam ayuun baaba la yidhi can abi hurayrata yarfacuhu markaasaa matnigii xadiidka la sheegay ama can abi hurayrata yanmiihi se xadiidka saal baabay saas kuba timi matigii baa la sheegay amase yabluqu bihi markaasaa matigii halkii qaala rasuululahi dii baa ka baxaysa meesha aw riwaayatan oo yarwihi riwaayatan oo iyaduna macnuu yahay rasuulka ilaahi buu kaba warinaya alfaadaha mid ka mid a haddii marka saxaabigii la gaadho la sheego oon inna rasuulka ilaahi lasoo hadal qaadin matigii xadiidkana la raaciyo xadiidkaasna isna waa marfuuc yaama xataa eeg cibaaradee tilmaamaysa qowlkii rasuulka inuu yahay yaanay laba soconinbe laakiin cibaaradan baa taa macnaheedu tahay tan iyada khilaaf kuma jiro wadalika ka xadiid ilcaraji can abi hurayrata riwaayatan waa yarwihi riwaayatan tuqaatiluuna marka tuqaatiluuna waa qowlkii rasuulka waa xadiid marfuuca riwaayatan eeg markii abi hureyre lasoo gaadhay baa taabicigiiba yidhi haddaba ama ay markaa raawigii yidhi taasoo kale iyaduna xagga xukunka marfuuc bay kaba tahay ama waa marfuuc aw yufasira uu fasiro asaxaabiyu saxaabigu tafsiiran tafsiir lahu isaga tacaluqun tacaluqu ugu sugnaaday bisababi nusuuli aayatin aayad sabab nusuulkeed oo waa maxay iyaduna waxyaalaha xagga xukunka marfuuc noqonaysaa tafsiirkii saxaabiga laakiin tafsiir saxaabiya oo dhan ma aha saxaabigu hadduu aayad qur-aanay noo fasiro oo macnahanu ku fasiray dee macno luqa calaaqa lale ay tahay lafti qariib uu inoo cadaynaya calaaqay luqa la leedahay taasi marfuuc maaha waa tafsiirkiisii ooyo dee waxaa loo tiray macnahan dee luqadii iyo waxyaalo kale ayuu kaba fahmay laakiin maxay tahay tafsiirkaasi waa tafsiir ku tacalluqsan sababtay aayaddu kuba soo degtay macnaa wuxuu ka warramayaa waaqaca iyo umuuro dhacdo dhacdadii buu sheegayaa inay aayadda qur-aankii deeta ay kuba soo degtay waa cahdigii rasuulka waxaan waaqacadan iyo suuradan ama dhacdadanna wax rasuulka ilaahayba kole dee aayaddu ay kuba soo degtay cahdigiisii dhacay oo la sameeyey oo kaba war helay marka tacaynkaasoo kale tafsiirkaas sabab nusuul ku tacalluqsan wuxuuna uu yahay suuro waqtigii rasuulka dhacay uu leeyahay ayaddana kuba soo degtay iyadna xagga xukumkayna taqriirkii baa jira idilaacii rasuulka meeshii yaallee waxaa laga dhigayaa xukumka marfuuc inay tahay laakiin tafsiirkiisoo dhan maaha tafsiirkii luqa ku tacalluqsanaa lafti qariiba sharxi ku tacalluqsanaa isagu waa tafsiir ijtihaad lagu ogaan karo oo iyada taas aan dee wax la warinayana aan ahayne fahamkiisiiba noqonaya marka waxaweyn maaha marfuuc ma noqonayo wadalika ka qowli jaabirin kaanat ilyahuudu taquulu yahuudi waxay odhan jirtay ataa imra'atahu min duburiha fii quburiha jaalu waladu axwala kaaweynadiisa u tagaya xagga dambe ugaba taga damaha dee duburtiia waa maxalkii waladka ee laakiin waa iyadoo siiba jeeda uun fii qubuliha iyadoo qubulkeeda maxalka uu jimaacu yahay jaalu waladu axwal haddii caruur ay meeshaas ay waxuun ku calool galaan waladku isagoo indhihiisu caadi ahayn oo kala jeedo ayuu dhalanayay bay odhanayeen faanzala allahu ilaah baa soo dabo macnaha ujeeddadu markaa waa kayfiye xun oon toosnayn ha layska ilaaliyaa markaa macnuu yahay waa say lahaayeen markaasaa ilaahay soo dejiyey oo nisaakum xarun lakum dumarkiinu beer bay idin yahay faatuu xarsakum annaa shi'tum kol haddii maxalkii xarsiga yahay kol haddii la yska ilaalinaya waqtiga xaydka kol haddii la yska ilaalinaya duburtii ta waa idiin bannaantahay kayfiyadii kale aad doontaan ee ay isugu tagtaanba waa idiin bannaan tahay oo markaa haddaba dee waaqacadani waa dhacdo waqtigii rasuulka dhacday dee idilaacina waa jira marka umuuraha caynkaasa markuu sawi nusuul wuxuu ku tacalluqsan yahay marfuuc baa lagaba dhigaya ama musnad surooyinkii oo dhan waa inoo dhameeye bal markaa uu khatimaya wuxu hal yuxtaju bilmawquufi bal xadiidkii kaa isagu xukumka marfuuc ku ah dee kaas isagu waa xadiid marfuucun buu la mid yaho waa la xujaysanaya ee waa mawquufkii caadiga ahaa maxujah oo dee miyaa la xujaysanaya hadduu inoo sugnaado isagaa ka jawaabaya walow jawaabtu dee jawaab kooban ay tahay jawaab dhanna aanay ahayn halkana aynaan kuba tatabici karayne laakiin aan iska yaxaalayn doonno kutubta kalen ka helayno almawquufu kamaa carafta mawquufku sidaad ka warayso qad yakuunu saxiixan inuu saxiix noqdaa la arkaa aw xasanan aw daciifan si aad soo ogaatay dee haddii itisaalu sanad lama shardiyayna sifa matni buu ahaaye laakiin waa saxiix waa noqon kara haddii sanadku xidhiidho rijaashuna ay yihiin ama ruwaadani dee kuwa cadaaliya dabdi ay u sugnaatay xasan buu noqon karaa haddii dabdigoodu hoos barhkooda uu dhaco daciifna waa noqon karaa haddii ammaan itisaalka jirin ama waxyaalo kale ay jiraanba laakiin laakiin xataa walow habata hadday sugnaato sixatu xadiidka mawquufka mawquufnimadii ama aharka mawquufka mawquufnimadiisa ay sugnaato fahal yuxtaaju bihi ma la xujaysanaya in xadiidku kii marfuuca unbuu ahaabee waljawaabu can dalika jawaabtu waxa weeye taa laga jawaabayaa ana alasla horta waxa asala u leeyihi fi lmawquufi mawquufka waxa u asala cadamu lixtijaaji bihi inaan la xujaysan taas baa asala koley dee kala qaad iyo tafsiil bay leedahay liannahu aqwaal wa afcaalu saxaabatin sababtu waa maxay dee maaha rasuulka ilaahay qowlkiisii ficilkiisiina maahee waa saxaabadii rasuulka aqwaashooda ama afcaashooda oo taasaa asala laakinaha in habatad hadday sugnaato aqwaashaas saxaabada ama afcaashoodaas fa inaha tuqawii way xoogeynaysaa bacdu alaxaadiiya daciifati axaadiida daciifkaa barhkood waxay u noqonaysaa wax adkeeya oo xadiidkiiba lagu aqbalo kamaa mara fi lmursali mursalkii waataynu soo marray mursalka waxyaalaha xoogeynaya cinda shaafici oo kale haddii dee xadiidkii mursalka ahaa aqwaashii saxaabadu ay meesha timaaday waafaqsan tahay waxay noo cad makhrajkiisu inuu sugan yahayoo isagii waan aqbalaynaaba oo mursalnimadiisii lagu daciifin jiray waa ka tegaya mid la aqbaluu noqonaya dee saasoo kale ayaa dhacayso waxyaalaha axaadiidta daciifka barhkood way xoogeynayaan lianna xaala saxaabati asxaabta xaaladeedu kaana wuxuu awal camala bisunna sunna inay ku camalfalaan dee camalkoodana wuxuu caddeeyey xadiidkana daciifka ay waafaqeen inuu sidii sunno ahaaba markaa caddaynaya wahaada kaasna waxa weeye xukumkaasi idaa lam yakun lahu haddaanu u sugnaanin mawquufka xukmulmarfuuci marfuuc xukumkii oo qaybahan dambaynu soo aragnay ah ama idaa kaana hadduu yahay mawquufkani min aladii noocii uu kaga mid yahay lahu xukmu lmarfuuci kii xukmu lmarfuuc uu sugnaayo haddii hadduu ka mid yahay fahuwa xujatun kalmarfuuc xujo ayuu noqonaya kolley masaladii aad buu isaga soo koobay ee hadalkeeduna waa kolley hadal macruufa geestan kitaab musalax baa la joogaa baabkiisiiba maba aha oo imaka isagu waa waxan inuu sugan yahay inaanu sugnayn in la caddeeyo ee dee ixtijaajka iyo istidlaalka iyo istinbaadka iyo taasi waa maxal kale waa usubulfiqi iyo dee wixii la midka ah taas weeye ayimadna kutubulusuul masalada way kaba hadlaan dee waxaana jirta ay kuba soo dareen adiladana isku waafaqsan yihiin usuusha dee qur-aankii iyo xadiidkii ijmaacii iyo qiyaaskii dee bal markaa marka kuwaas laba waayo taasi waa adilo guud waxaa jira adilo kale oo la iskuba khilaafsan yaho hose dee almasaalix almursala waxaa kaa mida madhab saxaabi ama qowl saxaabi madhabka saxaabiga oo kale ama qowlkiisa kutubta usuusha masaladan way ku bastiyaan culimadu dee kutubta kolley xadiidkana barhkood bay aada ugaba hadlaan ibnuqayim iyo kitaabkiisa aclaam almuwaaqiciin malaa kalaam dheer waa ku leeyahay imaam nawowi xataa sharaxa muslim muqadimaadka uu ku leeyahay waa dhigtaayoo dee kolley kala qaad badan iyo tafsiil badan baa jira qowlku kolba waa jirta qowl uu noqonayo faafay oo asxaabtii kala gaadho kaba aamusayno ijmac sukuuti halkaa lagaba dhigayo intuu faafay aanay cidi inkirin oo kale bal markaa kolley arrintu intan kuma dhammaan leeyahay intan yare koobanna kalaamku maaha waaba taasoo uu kaba mid yahay adilada mukhtalafu fiihiga uu kaba mid yahay ayimadna kutubtooda kala duwan waliba usuulka iyo dee kutubta kale tilmaamaya halkan aada ugu muhiimsan kutubta mustalaxu waxweynoo saasa kamama dhigtaan waayo waxay iyagu kaba hadlayeen waa waxani ma sugan yihi mise ma sugnaa dabadeed xaggii istinbaad iyo istidlaal dee fannigan kale weeye markaa taas bay ta oo dee wax saasa kama hadlaane hadalkani adigu waa hadal yaroo kooban oo kolley iminka dee ay tahay una inuusan un khulaasadu ay tahay arrintu ay sidaasun ku kooban tahay dee waxa ma aha arrinku sidaas ma aha ee bal dee waana eegi kartaan masaadirta kale idiin tilmaamay almaqduuc wallahu subxaana watacaala cala aclam anfacna bima callamtana wacallimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fima callamtana wabalan calayna
almaqduucu maqduucii ayaa mabxadkiisii kan yahay waxaynoo horeeyoon soo aragnay mowquufkii iyo marfuucii labadoodana waxaan ku soo aragnay inay yihiinba sifaadka matniga macnaa waxyaalahan cilmiga mustalaxa lagaga hadlo umuuro dee ama anwaacdan aan arkayno umuuro ka dhexeeya iyo anwaac ka dhexaysa sanadkiiyo matniga oo labadaba xaggood laba eegayaana way jiraan wax sanadkoo u khaasa sanadkoo keliya un ama sifaad sanad ah sida caaligiiyo naasilkaiyo inoo dambeeya iyo wax sifaad matni ah marka marfuucii iyo mowquufkiiba matniga ayuunbaaba dee ay magacana lahaa iyagu baana la eegayay ina calaaqa lamay lahayn sanadka oo sanadku itisaal iyo itisaalaan looma eegayn maqduucuna labadoodii ayuu la mid yahay hore oo isaguna waa sifaadka ku khaaska u goonida ah matniga un u goonida ah een inaan la eegahayn sanadka aan la eegahayn aan la ictibaarinahayn bal taas baa mabxadkeedii kan yahay tacriifu luqatan xagga luqada lafdigana almaqduuc ismu mafcuulin min qadaca diddi wasala horta lafdigan maqduuc waa ismi mafcuul waxaanu ism mafcuul u yahay ficilka qadaca kaas buu xaggii ka soo jeedaa ama laga keenay ficilkaa qadacana dee macnihiisu waa gooye weeyaanoo wuxuu cagsi u yahay ama did u yahay wasalo ficilkii ahaayoo uu xidhiidhiyey ahaa taasi waa xagga luqada istilaaxan xagga istilaaxan muxadisiinta waata imaka dee aan uga fadhiinayno khusaynayseen doonayna inaan ogaano maa weeye maqduucu huwa maa xadiisi ama ahar weeyo kalaam udiifa la tiiriyey ila taabiciyi taabicigii loo tiiriyey aw man aw udiifa la tiiriyey ilaa man shaksi xaggii loo tiiriyey duunahu shaaficiga mee taabiciga duunkiisa ama sokadii ahaa oo min qowlin waxaasi lafdigii maadii bay bayaan intan dambe u noqone oo min qowlin hadal iyo odhaaha aw ficilin ama wax la samaynayo ficila taas baa la yidhaha tacriifiisi kan weeye ruuxuna markuu tacriifka hagaag u dabdiyo ee uu tacriifka sidiisa u ogaado dee tacriifna kolley marka hore tacriifka kaamilkii waa tacriifka jaamicee maanica ee ujeeddadu wixii la tacriifinayeyna aanay waxba ka baxahayn waxyaalihii kalena ee kayrkii ahaana aanay soo gelahayn oo dee mancinayay markaa markuu hagaag tacriifka u dabdiyo ee waxyaalihii kale iyo anwaacihii kale ee ruuxu marka aanu tacaariifta hagaag u dabdin hagaag aanu u fahmin kolkol ay iska gelayaan ay iska shabahayaan eanu kala sooci karahayn way bal uu ka soocayaayoo hagaag buu uga dabdinayaa markaa tacriifkii wuxuu ina yidhi waa kalaamka ama ficilka taabici leeyahay taabici loo tiiriyo ujeeddadu waa hadalka taabiciga ama ficilka taabiciga ee dee ficilkiisiya taabicigun kuma koobnee ciddan taabiciinta ka sokaysa sida atbaacu taabiciintiina hadalkoodii ama ficilkoodii kuwaas baa dee markaa lagu magacaabaa maqduuc lagu magacaabaa waayo dee kutubtay ku soo aroorayeen aqwaashii culimmadu aqwaashii taabiciintiiyo afcaashoodu bal sababta ay loo soo arooriyona waaban sheegi doonaa haddii layidhaha ma faa'iidada taa ku sugan inaan wacdii xadiidka noocan dee xadiid maahe laguba soo dara waan sheegi doonaa biidni illaahi tacaala haddaba kalaamka ama taabici loo tiirinayo ama cid ka sokaysa ama ficilkaa taabici loo tiirin ama cid ka sokaysa taas waxaa lagu magacaabaa xaggan istilaaxa maqduuc baa la yidhaah munqadac wax la yidhaahna waan soo marray isagaana inoo kala farqin sharxu tacriif waa kan tacriifkiibuu sii caddaynayaa tacriifka sharxi ay huwa maqduucu maa kalaam ama dee qowl ama ficil weeye nusiba la nisbeeyey aw usnida la tiiriyey ila taabiciyi taabicigii loo tiiriyey aw taabici taabiciyi ama taabiciga kii sii raacayay kolley tacriifka taabiciguna waa inoo dambeeyaayo waa ninkaa isagoo muslimo saxaabadii rasuulka laba kulmay islaamnimo ku dhintay kaas baa taabici layidhaah dee fiqragaa ama baxdi gaarana haddii a layidhaha kitaabkan ugu tegi doonaa markan xaggan ruwaadda waxyaalaha ku tacalluqsan gaadhna kitaabka qaybtiisa dambe iyo faman duunahu ciddii weliba duunkooda ahayd oo xataa atbaaci taabiciinna kalaamkoodii waa la odhanayaa oo min qowlin hadala aw ficlin taas baa la yidhaahaa maqduuc horta waana sifo matni uun oo matniguunbaa la eegayaa isagaa taa inoo caddaynoo wuxuu ihi walmaqduucu maqduucu ghayrulmunqadici munqadicii hayrkii weeye ujeeddadu munqadic baan soo maray markii aan soo haynay axaadiista la celinayo ee loo celinayo sanadkoodoon xidhiidhin daraaddeed ayaynu munqadica soo aragnay kii go-naaya sanadkiisiiya waxay ka dhaceen maqduucna imakaan haynaayo wuxuu ihi waa kalaamkii ama afcaal ficilkii taabici loo tiiriyey ama ciddii ka sokaysay haddaba wuxuu leeyahay way kala duwan yihiinoo maqduucan imakaan hayno maqduuc munqadicii hore ma aha sababtuna waa maxaye farqiga u dhexeeya lianna almaqduuca maqduucan min sifaati lmatni matniga sifaatkiisuu ka mid yahay ujeeddadu eeg matnigan un baan eegaynaa markaa matiga eeg hadduu dee noqdo xadiid rasuulka ilaahay loo kor yeelay magac buu yeeshay kalaamkan eeg ama ficilkan hadduu taabici mee saxaabi kalaamkii ama ficilkii yahayna magac kale uu leeyahay ama idlaaq kale oo waatan soo aragnay mowquuf iyo marfuuc baan soo aragnay hadduu hadalkan imaka meesha jira ama ficilkan jira taabici ficilkii ama kalaamkii yahay ama cid ka sokaysana magacan maqduuc baa lagu idlaaqaya markaa waxaan eegaynaa uun bal matigan ciddan loo tiirinayaa cidda ay tahay baan eegaynaa eeg markaasna sidaan magacan ugu idlaaqno ma milicsanayno sanadkii oo ma odhanayno sanadkii bal waa inuu xidhiidho ama sanadkii aanu xidhiidhintaa ma eegayno hadduu xidhiidho iyo hadduu aanu xidhiidhinba kol hadduu kalaamkii taabiciga ama ficilkiisii yahay magacan baan ku idlaaqaynaa maqduuc sida dee marfuuca iyo mowquufkaba aynaan u eegi jirin sanadka oon la eegi jirin itisaal sanad ama inqidaacii ee kol haddii xadiidkii xataa adigu haddaad tidhaahid nebigaastaa yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee masaafada dheer iyo ay inoo dhaxayso dee kolkol gaari karta haddii sanad caadi maanta jiro dee soddon ugu yaraan dee sida dee waxoogaa asaanideena maka helayno inaha ay gaadhayaan soddon saado kuwooda ugu caalisan sidee iyo labaatan toddoba iyo labaatan kama yaraado sanadada imaka jiree lahayo bal markaa iyadoo aad intaasoo dhan ka wada tagtay haddaad tiraa rasuulka ilaahi baa yidhi marfuucun waa la odhanayaa waayo sanad lama eegayo itisaalkiiyo itisaalla-aanka tanna waa saasoo kale kol haddii kalaamkani kalaam saa ka soo fulay taabici yahay ama ficil ka soo fulay magacii baan ku idlaaqayna oo markaa waa sifaad madnin ama wlmunqadicu waliana almunqadica munqadici min sifaati lisnaadi isnaadka sifaatkiisuu ka mid yahay oo si uga mid yahayna isaga sii cadayn waan soo aragnay ay ana alxadiida xadiidka almaqduuca maqduuc la odhanayo kolle xadiidna tajawus baa loogu magacaabay xadiidka waa ti aynu soo marnay tacriifkiisiiye kan ahar in laba yidhaah mooye xadiid ma odhanayno dee macno aynu hore usoo aragnay ama qowl aynu hore usoo aragnay oo shaamil aha un mooyaano yar macnaha xadiidka ballaadhinaya mooye haddaba maqduucan min kalaami taabiciyi faman duuna ninkii taabiciga hadalkii ama ciddii ka sokaysay weeye maqduuc waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa asanadu sanadkii muttasilan mid xidhiidhay ilaa daalika taabiciyi taabicigaa xaggi calaa xiini ana almunqadica taasi oo inuu xidhaa waa la arkaa inaanu xidhiidhina waa la arkaa calaa xiini ana almunqadica ama xagga munqadicu yacni wuxuu u jeedaa ana isnaada dalika alxadiidi xadiidkan isnaadkiisu hayru muttasilin waa waxa ma sanadkaa la eegayaayo kol haddii munqadic la yidhi macnaa sanadkii bay wax ka dhaceen taa weeye marka ma tegin xataa maynaan eegin ma inuu marfuuc noqdo looma shardiyayo marka munqadic lagu magacaabayo ama mowquuf yahay ama maqduuc yahay ma tegin ina lama milicsanayo xadiidkii rasuulku haddii sanadkii ay wax ka dhacaan munqadic waa la odhan kalaamkii ama taabici saxaabi lahaa ama ficilkii haddaan sanadka xidhiidhinayo wax ka dhacsayn magacii waa lagu idlaaco munqadic waa la odhan iyada taabiciga naftiisa haddii aan kalaamkii ama aan sanad laynoogu soo naqnin mutasila sanadkii ay wax ka maqan yihiin oo ruuxuu kaba dhaca sanadka dhexdiisii munqadic waa la odhanaya markaa arrinku waxa weeye un sanadkan baan xidhiidhin oo wax ka dhacsan yihiin taas wey calaa xiini ana almunqadica yacni ana isnaad dalika alxadiidi hayru muttasil walaa tacaluqa lahu bilmatni matigina calaaqa ama tacaluq uguma sugnaanin oo matigi ma eegayno ma ictibaarino ujeeddadu haddii la idhaaho in kan aan munqadic odhanayna waa marka xadiidkii rasuulka ee marfuuca sanadkiisa ay wax ka dhacaan baa munqadic la odhanaya milicsi matnigii la milicsadayna way ku sugnaan layd oo waayo matnigii dee hadduu kalaam saxaabi yahayabaa la saari la laakiin taa ina calaaqa lama laha ama tacaluq uguma sugnaanin bal kaas weeye maqduuci marka wuxu uhi amhilan mihaal lmaqduuci alqowliyi bal maqduuci qowliga aha mihaalkiisu qowlulxasani albasriyi xasanulbasri qowlkiisiiba weeye fi salaati khalfa almubtadici ku mubtadica gadaashii salaadii lagu daba tukanayey oo isaga la weydiiyey jawaabtiisiibaa maxay ahayd waa xasanulbasri waa nin taabiciya salli wa calayhi bidcatuh macnaha salli waraa'ahu weeye ku daba tuko kala dee salaaddii way kuugu ansaxaysaa bidcadani haddaanay mukafiro ahayn wa calayhi korkiisaanay bidcatuhu bidcadiisaasi ahaatay bal markaa taas waa kalaam uu leeyahay taabici mu odhan saxaabigaasaa yidhi sidaasoon ka inooga soo naqliyay rasuulka ilaahay umuu kor yeelin waa isaga hadalkiisii xasanulbasri marka maxaa lagu magacaabayaa waa maqduuc bukhaari baanu ku sugan yahay kalaamkiisani mihaal lmaqduuci alficliyi maqduucii ficliga ahaa mihaalkiisu qowli ibraahim cagaha yar laabo kolley xalqaan fadhinaa waay mihaalu maqduuci alficliyi maqduucii ficliga ahaa qowlkiisuna waxa mihaalkiisuna waay ujeeddadu iyaduu ficil taabici yahay dee bal mihaalkiisu waxa weeye qowlu ibraahim ibni moxamed ibn almuntashir muxuu yidhi ibraahim